howlihii waa si taxadar le bay u socdaaneen waxaa ka dhacay meesha la yidhahdo waa afle dagaal baa ka dhacay halkaa toddoba qof baa looga dilay nimankii khawaarijta ahaa ee daacish kadibna waxa weeye way carareen toddobada meydkaa keliya baa meeshii loogu tegey dagaalkii marka waa uu socdaa si taxadar le buuna u socdaa meelooyinka iyo dhulka waxay ku aasayaan baa aad loo ciidamadu khasaaradooda yeelayaan bay bay si taxadar le ugu socdaan muxuu ahay dagaalka ugu socdaan ciidamada puntland maxaa kasoo gaaray iska horimaadka ka dhacay laba afle laba afle halkaa waxaa afar nin oo dhaawaca baa naga soo gaaray habeennimadiina waxa weeye diyaarad baa muxuu ahaayey ay duqayn bay sameeyeen hal qof baa nagaga dhintay marka intaasaa khasaare naga soo gaaray habeen hore ilaa doraa diyaarad waa soo waa la soo riday macluumaadkeedii iyo waxeedii iyona waa la hayaayo diyaaradaas waa soo la soo riday ciidamadu waa ku guulaysteen inay soo ridaan dhinaca ufayn iyo tasjiic agagaarkooda ma waxaa jira ciidamo puntland ka tirsan oo gaari ay la socdeen ay miina la kacday ay shalay nimanka meenooyin bay isticmaalayaan meenadaa isticmaalkeedana waa nidaamka haddee ruux raajis bay ka dhiganayaan halkaa waxa weeye dhowr miino markii la soo bixiyey ayaa hal miino ah baa halkaa ku qaraxday lix qof baa ku dhintay iyo saddex dhaawac ah iyagana ilaa iyo toddoba qof siddeed qof baa laga dilay meeshaas siddeed qof baa ku dhintay iyaga kadibna waxa weeye godkii way ka baxeen oo gadaal bay u gurteen ciidamadiina halkoodii bay difaac ka galeen oo ay joogaaneen abaaruc iyo dhamancaddo iyo goobihii ay ka dhaceen iska horimaadyada u dhexeeya ciidamada puntland iyo daacish ciidanka puntland iminka ma halkaasay ku sugan yihiin ciidamada puntland hadda waxay ku sugan yihiin laba caag weeye caag wuxuu ku sugan yahay meesha la yidhaahdo tuurma saale oo oo laba afle waxay u jirtaa qiyaastii shan iyo toban kilomitir meeshii doraa dagaal ka dhacay kuwa kaleeto oo shalay dagaalko muxuu ahaayey ka dhacay oo tashriic saldhiggii meeshii ay shalay dagaalku ka dhacay bay difaac kaga jiraanin nimankiina caagii ay ka qabsadeen bay hadda ku sugan yihiin habley meel la yidhah habley habley meel la yidhaahdo oo ceel leh halkaasaa iyagana lagu soo sheegay insha allahu ciidamadu waktiyada soo dhowbay weerar ku qaadi doonaan haddii ilahaydmo ilaa iyo laba boqol iyo konton kilo kilomitir bay intii dagaaladu socday oo saldhigyaha bay qabteen haddeerna waxay waxa weeye tuurma saale iyo jaceyl iyo halkaasay bay ku wajahan yihiin afar iyo labaatanka saac oo soo socda insha allah jawaab baanu naga helaysaanin haddii lahaydmo mise ayaad isleedahay howlgalkan waynu ku qaadan karaa howlgalku waxa weeye insha allahu inkastoo dhulku dhul buura leeyahay buura leeyahay wixina ay yihiin niman muxuu ahay duumaalaysanaya laakiin waxaan jecel lahay toddobaadka soo soo socda bilowgiisa ama bartamahiisa inaanu arrintaa soo gabagabayno baan jecel lahay haddii lahaydma markaan eegnay tabardarrada iyo sidaa loo wiiqay cadowga loo wiiqay insha allahu waxaanu jecel lahay inaanu soo gabagabayno satamaanka soo socda howlgalkan puntland ayaa ka gacan siinaya puntland waa isku tashatay faadumay waa isku tashatay ilaahay baa ka gacan siinaya dadweynaheeda iyo ciidamadeedu waa isku tashadeen guulo fara badanna waa gaareen inta dhimanna insha allahu waa waa dhammaystirayaan